Si owlaada Soomaaliyeed iyo aan helaan awalbarasho islamarkaana lunqubaha dhibaatooyinka dalka maamulka SSC qaatamaya bilaawaya sidii bulshada loonka wacyigelin lahaya iyo deeranga goobo walbarashada gaar ahaan waalidiinta ka dhiirageliyan owlaadiyo sidii linjeyilaya xarumo walbarashada maadaama iyo jaran ahaano badan oon haysano walbarasha taasaytu qabadka eta nololo bulshada iyo horumarka la deeri lahaya wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare cabdixakiima jaamac dalmar iyo bulshada dowlad goboleedka ssc qaatamaya bulshada gaar ahaan waalidiintan ka baaqi in owlaado iskuulada lajeeya siyool ambaradanga islamarkaana loonku hortaga dhibaatooyinka lakulmo karanga marki iyo wal ambarana is-ona sheegay in bulshada keliya horumarka ay ku deeri korta in walbarashada iyo hormarida ka maamul ahaana taasi xooga saaro doonanga waxaan halkan ka dirayaa fariin wacyigelin oo ku socota bulshaweynta reesa khatmo ee ku nool daafaca caalamka iyo wadanka gudihiisaba waxayna si gaara fariinteeda ugu socotaa bahda waxbarashada ama ehelka waxbarashada waxaan rabnaa in ummadu waxay guul ku gaadhaan waxbarasho nolosha dhaqaalaha siyaasadda difaaca dhan walba nolosha loo qaado waxbarasho haddaan waxbarasho jirin nolol ma jirto furaha guusha waa waxbarasho waxaan rabnaa inaan ka codsanno waalidiinta ku nool dowlad goboleedka st khaatimo dhexdiisa degmooyinkiisa tuulooyinkiisa caasimadihiisa in ardayda gaadhay da-da waxbarashada la geeyo dugsiyada qur-aanka la geeyo iskuullada arday walba oo gaaray da-da waxbarasho wuxuu waalidka xaq ugu leeyahay inay geeyaan dugsiyada iyo iskuullada codsananaa waalidiinta mar labaad iyo mar saddexaad fariintooda maanta ku socotaa waa waalidiinta caruurta guryaha joogta in la geeyo dugsiyada qur-aanka in la geeyo iskuullada ilaah idinkeeyo waxaan si gaara uga dardaarmanaa in hablaha wiilasha aad baan u qaadnaayo iskuullada aad baan ugula orodnayo malcaamadaha in habluhuna xaqaas oo kale leeyihiinoo aan la kala reebin wiilka iyo gabadha isku fasal iyo isku dugsi la geeyo waan rajayn doonaa inaan guuleysan doono waxbarashadeenu ay hagaagi doonto dugsiyada qur-aanka iyo malcaamadaha iyo iskuullada iyo kuwa sare iyo jaamacadahaba ay insha allahu tacaala ay guuleysan doonaanoo dad manfac ummadan u leh oo anfaco kasoo bixi doonaan waxbarashadan la tayin doono ilaah idinkii ssc qaatumaya weliba siwiinyan ku qeyb qaadaday tawalbarashada owlaada si dadka iyo dalkaba horumar andeera iyadoona ka dhiirigelidiyaa jiilka cusub iyo walbaradanga waalidiintan iyo ku wacyigeliyaga